Wafdin iska jara wasiiro, xildhibaano, saraakiil ciidan iyo maamulada heer gobol iyo heer degmo oo ku shal dareerana Galmudug iyo Puntland waxaana sidoo ka baxeen ruujiyowga dagaalbeeleed dhowaan ku dhihi inta dhexeyta Goldogob iyo Saax Wanaag gaar ahaana aagga lamada miigaaga mas-uuliyiinta lamada dowlad goboleed Galmudug iyo Puntland ayaa ku guuleysteen in xabad ruujin dhexdhigana lamada ciidan waana lakabalama wada hadalo rasmi ah oo lanku arinsada waa salka khilaafka iyo walyaabo dhaliye iyadoo mas-uuliyiinta lamada maamul sidoo kale iyo ka heliyeen in ciidamada la shaldurujiya waana la sameeya aag dagaalka ku caagan oo ciidamo dhexdhexaadin ah oo lamada maamul puntland galmudugga ku dareeran la dhexdhigaa wasiirka maaliyadda puntlandna maxamed faarax oo kulanka hadalku jeediyay sheegay intii dadkii mas-uulka ka ahaay beelo in iyo habadamba andhina oo nabadilo ku shaqeeya iyo in gogolla la dhigi doona weli khilaafee laga xalayi doonaa wasiirka wasaaradda amniga galmudugga maxamed cabdi aadan gaboose oo isuna la hadalay odayaalka beelo dagaalamay ayaa sheegay intii laka deero heshiis dhammaystiran in dhiniyada xoojiyana xabad joojinta hordhaca ee markaan isku tagnay ee aan arrinta rogrognay ee aan dhinacyo badan ka eegnay waxaan isla garannay afarta qodob ee wasiirku uu ka dhowaajiyey oo ahayd xabajoojintii la soo bilaabay shalay in la sii xoojiyo oo inta heshiis dhammaystiran laga gaarayo in dhammaan inteenna halkaan wada joogna aan adkayno xabajoojintaas oo ise dib dambe qof kale uusan nooga dhiman oo aan ilaaninno dhiigga wiilasheenna halkaan uu ka shayddaanku ka arrimiyey inaan ka ilaalinno oo aan dhiiggooda ka dhowrno inuu dhulka ku daato tan labaad oo ah xabajoojintaas siday u hirgasho oo dadkuna u kala nastaan dhibaato dambana aysan u dhicinnin in ciidammada la kala durjiyo taasoo muhiim ay u tahay in xabajoojintii ay hirgasho qaabka iyo farsamada iyo qaabkay u hirgelaysona iyo meelaha la kala geynayana si dhiibliya aan uga sii tashanayna haddii alle
deegaanada andhexayta goldogob saxwanaaga iyo lamada miigaaga welibaa ku dhiyay dagaal beeleed eedan xoogan oo jeysada khasaaran iskajara dhimasho iyo dhaawac dad badanna minateeda ku bogtaaleena
waxyaabaha annagu marka aannu isla garannay guddigayagaan waxaa ka mid ah nambar wan in xabad joojintii bilaabatay xalay ama shalay kii la raba ha noqoto xabad joojintii bilaabatay inay sideedii sii noqoto inteenna halkaan joogtaana kulligayo aan damaanad qaadno xabbad kale sidaysa u dhici lahayn ama ha noqoto jahadaan ama ha noqoto jahadaan waa inaan damaanad qaadnaa xabbad dambe inaysan dhicin intaan ma isla qaadanna yaa xabbad dambe inaan qof dambe halkaan nooga dhiman nooga dhaawacmin dhaqaale aan ku bixin lahayn meelo kale oo nooga muhiimsanna aanan ku soo gadin xabbad iyo qori aan isku dillo horta qodobkaas waxaa waaye waxaan rabnaa kulligeen inaan damaanad qaadno dadkii mas-uulka ahaa oo ciidamada labada dhanba mas-uulka ka ahaa waxaa weye intaan meeshaan joogto weeye iyo inta kaloo aan gaarsiinayno waa inaan xabbad damba dhicinin qodobkaa horta waa isla garannay waa nambar wan qodobka labaad oo aannu isla garannay wuxuu yahay waxaa noo muuqata ciidamadan oo isku jira wax ka yar hal kilomitir ama hal kilomitirba iska dheh ay adkaan karto in ay nabadgelyo sidaa ku wada joogaan